bismillahi raxmaan raxiim ilaah baa mahad iskale haddii aan kaaga waramo xaaladihii colaadeed ka jiray degmada matabandeeg ama hoos tago waxaan rabaa inaan idinkugu bishaareeyo in la xaliyey qaybo kamid ah oo lagu guuleystay xalkoodii laga soo bilaabo saddexdii bishii julaay ayay colaadahani dhaceen deegaamo bacda la yidhaahdo oo hoos taga degmada matabaan iyo deegaamo dhuldaaq ah oo ay wada degaan dad walaalo ah kuwada nool gobolka hiiraan ay dhex martay dirir ka kacday dhirta iyo daaqa colaadihii noocaas ahay oo aan ognahay maaragtay in ay wax dhiba dhibaato badan ugeysan karaan dadka ayaan waxaan sameynay ka hortag ku sameynay waxaan isu keennay odayaashii dhaqanka labada beelood laba goblood ayaan u dhignay saddex iyo tobankii bisha iyo labaatankii bisha ugu dambeyn laba iyo labaatankii bisha uga laba maalmood ka fidsane degmada matabaan oo aan isugu keenno odayaashii dhaqanka labada beelood ayaan ku heshiisiinay kadib wadahadal dheer iyo is-afgarab ku dhisnaa isu soo dhaweyn iyo ismarxabeyn ay ka muuqatay isjacayl iyo wadahadal walaaltinimo sidaa ogtaa dadka gobolka hiiraan dada waa dad walaalo ah waa dad maaragtay wada dhasho wada dhashay oo muxuu ahaa wax walba ay ka dhexeeyaan waxaan ku sameynay marka annagu waxaan ka fuudeynaynay oo keliya tasiidaadka iyo qarashaadka ku baxaya gugasha laakiin ayaga ayaa dadku si madax banaan u wada hadlayay qaabkii dhaqankii soomaaliyeed oo la yaqaanay u wada hadleen waxayna ku heshiiyeen nin meeshaas ku dhintay in laga bixiyey duug iyo karsan sidoo kana laga ballamay xalkiisii iyo hawshiisii kale in la isaga soo laabto muddo kale waxaa sidoo kaleeto ay ka ballameen laba qofood oo dhinacyo dhaawac ah oo labada dhinac kala jiray inay qolo walba dhaawaceedii inay xalisato oy xaraarsato oy aygu maaragtay la macaamisho ayaa lagu ballamay waxaa kaloo lagu ballamay in nabadii iyo wada noolaashihii ka jiray deegaanka oo sidiisii usoo laabtay oo la isdhex daaqo la isla dego qofka colaad sameeyana shareecada islaamka la geeyo nabadgelyadana laga wada shaqeeyo ayaa lagu ballamay markii ugu dambeysana wuxuu kusoo gabagabowday kulankii si wanaag ah si maaragtay aada iyo aada u wanaagsan ayuu kusoo gabagabowday iyadoo xabadka la isgeliyey dadka walaalaha ayay muxuu ahaa is-arkin iyo ay sameeyeen maaragtay inay si fiican isugu soo dhawaadeen marka dhinacaas colaadii ka jirtay degmada matabaan oo soo bilaabatay waktigaas oo ahayd colaad cusub oo lagu soo kordhiyey dagaaladii hore ee ka jira koonfurta fog ama inta udhexeysa degmada maxaas iyo matabaan oo maaragtay dad walaalaha sidaan oo kale ay ku dagaalami jireen colaadii marka dhinacaas kalena qabsatay oo galbeedka degmada matabaan ah ayada sidaas ayaan uxallinaa u dhamaynay waxaa kaloo gobashaan looga ballamay in la xaliyo oo si wada jir ah odayaasha labada beelood maamulada galmudug iyo hirshabeelle lagu ballamay dhammaan in la aado koonfurta dagaalada ka socda koonfurta degmada matabaan in la aado oo muxuu ahaay lagu wada baxo oo si wada jir ah odayaasha iyo maamulaadka ayagoo iskarabsanayo ay ka shaqeeyaan nabadgelyada beelahaas iyadana meel fiican ayay mareysaa sidii lagu ballamay ay u bilaabatay meel fiican ayayna mareysaa waata guddoomiye markii aan eegno waxyaabaha uu ka dhashay dagaalka u dhexeeya beelaha aad dib u heshiisiinta u samayseen bal si faahfaahsan uga hadal oo dadweynaha la wadaag walal aada u mahadsan tahay runtii colaadan inta badan dadku waxay u aaneeyaan oo ay u tiiriyaan inay ka kacday dhuldaaq iyo meelihii dadkaas ay wada degeen oo dhulka ay maaragtay isku haystaan meeshaan anaale iyo deegaankan anaale iyo waxyaaba noocaas ay dadka isku haystaana badana loo aaneeyaa inay ka kacdo waxaa kaloo jiro anagu ognahay oon xaqiijinay baafnay inay jiraan ururo ka faa'iideystay isku dhaca dadka soomaaliyeed oo walaalaha ah oo mar walba ku hoos diidan oo ka shaqeeya colaada taasoo ay caddayn u tahay xilliyada nabadeynta laga shaqeynayo waqtiyada goglada goglaha nabadda la dhigo iyo munaasabadahaas xilliyada ay ku aadan yihiin inay howlgallo dadka lagu sii kala fogeynayo inay fuliyaan dilada qorshaysan oo dadkaas walaalaha ah dhexdooda macnaha laga sameynayo si dadkii ay isku dhac maaragtay uga yimaado iyaguna ay uga faa'iideystaan isku dhaca dadkaas way jiraan ururo ka faa'iideysto dadka soomaaliyeedna way ogsoon yihiin inay inta kalana garatona waan rajeyneynaa haddii ilaah yidhaahdo ururkaas ma rabo inaan waxba carabkaaba aan ka leexiyo waa ururka al-shabaab waktiyada dadku ay isku dhacaan ayay waxay isku dayaan inay qabsadaan magaalooyinka waxay isku dayaan inay fuliyaan howlgallo waaweyn markii dadku heshiiyaan oo nabadgelyadu ay dhacdana waxaa imaanaysa in la iska waardiyeeyo oo khatarahooda iyo dhibaatooyinka ay maleegayaan oo dadku ay dhinac uga soo wada jeestaan waxaan rajeyneynaa insha allah dadka soomaaliyeed inay arkaan dadka isku dirkooda ka shaqeynaa dadka nabadgelyadooda ka shaqeynayana ay iyagana ogaadaan ay bartaan ay la shaqeeyaan kuwa kalena ay iska jiraan aan rajeeheynaa marka ummadda soomaaliyeed kama qarsana in ururkaasi uu yahay mid maaragtay alaada iyo kala dirka iyo kala geynta iyo kala fogeynta ummadda soomaaliyeed mid ka shaqeynayo inuu yahay wax qarsan ma ah waxaan xaqiiqo u haynaa hadda beelaha ku dagaalamay inta badan gobolka hiiraan dhinac walba oo kamid a inay inta wacaan ay yidhaahdaan hebel oo dagan ninkii maaragtay aanada kala dhexeeday reereeda lahaa oo dagan ayaa meel heblaayo taagan maanta haddii aanan ka arsanin wax aad gashaan lama arko inay xiriirro lasoo sameynayaan oo daalba mar inta wacaan ay tii kale ku dirayaan dadkina waa dad iska reermigii ah waa dad aano hore ka dhexaysay waa dad maaragtay dhibaatooyin badan ka dhexeeyeen haddii ay maaragtay fursado isku helaan laga yaabo inaysan maaragtay isku cafinin oy maaragtay ka fiirsa waayaan dhibaatada loo maleegayo marka qorshooyin noocaasay inta badan dadka ka dhex wadaan waxayna joogaan qaybo kamida gobolka hiiraan iyo qaybo kamida gobolka galguduud dadka badana meeshan ku dagaalamana waa dad ayaguba intaas kasoo jeeda oy rajeynayaan oo amay rabaan in aysan ayaga inti loosoo loo soo jeesa lahaa ee la iska xoray lahaa ee la iska sifay lahaa inay dadka inta isku mashquuliyaan ay tartiibtooda maaragtay waxyaabaha ay sakada ku sheegaan iyo canshuuraadki iyo magaciisi iyo wax ay ka qaadaan ee dadkii ay dilaystaan ilmihii iyo naagihii ay maaragtay fikrad qaldan ku faafiyaan deegaanadii ay qabsadaan isku ku xoogeystaan maaragtay markii dadku ay kala burburaan oo dadku dagaaladu ay ku dhex jiraan inay xiliyadaas waxay rabaan ay dhexdooda ka faa'iideystaan ay magaalooyinka amniga ah iyo dadka madaxda ah iyo dadka waxgaradka ah oqaasha ah inay gaadhaan ay asasiino ku dilaan marka dadku isku mashquulo haddii dadku heshiiyaan mid ahaadaan ay nabadgelyadooda maaragtay xoojistaan lama soo dhexgeli karo waxay noqonayaan dad adag waa tahay marka hadda idinka rajadiina ka maamul ahaan aada qabtaan intee bay la eg tahay in labada dhinac ee dib u heshiisiinta aada u fidiseen in ay dhaqan geliyaan qodobadii lagu heshiiyey ee aad kala dhex dhigteen waxaan rajeyneynaa abow in ay maaragtay aada u dhaqan galaan qodobadii lagu heshiiyey waayo dadku ayaga ayaa heshiiyey cidna uma meerin cidna kuma qasbin waxaa laga wada hadlay ilaa kow iyo sagaashankii nabadeynta kulamo badan ayay ahaayeen dhowr goboleed ayaan dadkan u qabanay ilaa kow iyo sagaashankii dadkii la iska dilaayey oo laga tegayay oo muqdilo looga war hadlay meel la ysaga yimaado midna la arkin baan u sameynay kulamo waa laga hadlay waa la xasuustay waa la qoray dadkii waa la diiwaan geliyey qolo walba intii ka dhimatay way soo bandhigtay waa la isla xaqiijiyey waa la baaray waxyaabihii la isla gara waayey xaqiijin baa dib loogu diray iyo baaritaan iyo guddiyo inay soo baaraan arrintaas labada beelood ah laastigina waa wax walba waa la isla gartay markii sidaas wax la isla fahmo dadkii beelaha ay wax isla fahmeen gacmahooda ay waxay ku saxiixdeen shareecada islaamka inay ku dhaqmaan wixii hadda ka dambeeya qofkii qof dila in lasoo qabto sharciga islaamka lawaaji la waafajiyo qofka qof dhaawaca sidoo kale waxaan rajeyneynaa haddii ummadda soomaaliyeed ay dhammaantood fahmaan nolosha ku jirto shareecada islaamka inay kala badbaadi lahaayeen waayo ilaahi subxaana watacaala ayaa dadkan isaga ayaa ku cilmi badan wuxuu yihi walakum filqisaasi xayaatun yaa ulil albaab warna qisaasta iyo iyo in maaragtay qof walba wixii uu galay laga mago nolol ba in kugu jirta yiri kuwa caqliga u saaxiibka ahay ilaahay subxaana watacaala marka isaga ayaa dadkan noloshooda meesha ku jirta yaqaan dadki soomaaliyeed iyo waxgaradka soomaaliyeedna way fahmeen wayna ogaadeen meesha nolosha ku jirtaa inay sidaas tahay haddii la yidhaahdo hebel hebel la dhig hebel hebel xagga ka tuur kan saas yar inaan nolola ku imaanaynin laakiin qof walba gurigii maaragtay musiibada ku dhacday oo qofku ka dhintay haddii la geeyo oo eheladiisii qofki qofka dilay loo keeno ama magtii bedelka ah loo geeyo waxay u noqonaysaa samir bay u noqonaysaa eheladii qanaaca bay u noqonaysaa gogayshi qofku ay faaruqayna waxay u noqonaysaa samir baar ah in sidaas la isula qaatay ayaa waxay tahay wax weyn dhaqangalkeedana insha allah waxaan rajaynaynaa dadka furfurayo oo dib furfurka ku hayo oo ururada hadda aan tilmaamnay ahna in aan annaga iyo beelaha iyo dhammaan maamuladuna ay dhinacaga soo jeestaan oo la iska fogeeyo oo muxuu ahay lala dagaalamo heshiiskuna inuu dhaqan galayo markaa shaki kuma jiro waa wax noocad oo noo muuqato waxaan noo taal istiraatiijiyad weyn oan ugu talagalnay inaan ku dhaqan gelino heshiiskii beeluhu ay gaareen istiraatiijiyadaas oo ah in dadkii dhexdooda laga sameeyo ciidamo in la qarameeyo oo ciidan qaran la geeyo dadkii maaragtay meelaha ay wada degaan qofka finnoolaha ahna dadka laga qabto oo sidii jin cajiinku dhex jirta looga qabto labada beelood baraaligay ka yihiin markii aan tagno waxay nalayihiin war walaalayaalow qax iyo dhibaato iyo waxaana baabi'iyey aan ku raagna sidaan uqaxaynay oo maalin kasta colaad aan ugu jirnay qofka dhibaatada wada naga qabta bay leeyihiin ayagayaa raalli ku ah annagaa idin tusaynay leeyihiin annagaa muxuu ahay maarata raadkiisi idinkala shaqaynayna in qofkii lasoo qabto maamulaadkii waxay leeyihiin qabta marka insha allah waxaan rajaynaynaa in guulo waaweyn aan ka gaarno oo istiraatiijiyadeenna fog aan aan maaragtay dadkaan aan walaalayn rasmi ah u samayno inaan muxuu ahay soo dhaweyn u samayno wada noolaansho rasmi ah inaan u samayno islaamnimadooda iyo soomaalinimadooda iyo wadajirkooda inaan ka shaqayno maadaama aan nahay dadkan dad ka dhashay baan nahay annagu dadkii maaragtay mas-uuliyadooda hayabaa nahay dadkii waxa muxuu ahay u shaqaynayo yaa nahay ayagana way ogol yihiin inaan u shaqayno keliya ururadaas oo mar walba oo dadki ay aada isugu soo dhawaadaanba fidno ama asasiino lagu sii kala fogaanayo ama musiibo kaleeto feer dhinac ka bilaacinayo oo hadda sida aan inagu nabadda uga shaqaynayno ee iyaguna colaadda uga shaqaynayaan marka kuwaasna in annaga dadka soomaaliyeedna intaan garanno aan noqono sidii labadii horgiyo hortamaysay dawacada intay u timid isku dhinaca u cararay in waxaan rajeynaynaa aan kuwaas kuwaas inaan isku dhinac uga soo jeesano oan iska qabanaan rajeynayna insha allah midnimadeedana aan ka shaqayno haddii ay weydiisay rajada aan ka qabno dhaqangalka heshiiska beelaha sidaas ayaa maaragtay ku tilmaami lahaa dadku waxay isweydiinayaan dagaalka maxaa soo celceliyey oo sabab u ah bal tafaasiil naga sii xilligii dawladihii ay jireen ama aadan cabdi ama cabdirashiid ama dawladii maxamed yaa barre dhammaan waktigaas waa laga ilaali jiray oo dalku wuxuu lahaa nidaam xoogan wuxuu lahaa nidaam lagu badbaadinayo oon cid kaleeto aysan soo dhexgeli jirin maalinkii dawladii dhacday wuxuu noqday meeshii ilibku ka dhacday oo carabku ahwooday fidno kasta way timid balaayo kasta way soo degtay muxuu ahay ninka la yidhaha dalkani wuxuu noqday meel cid kasta ay bililiqaysato ay ka faa'iidaysato ay ka shaqaydo hadda waxaa laga shaqaynayaa sidii dowladnimadii soomaaliyeed loo soo celi lahaa madax madaxdii madaxweynihii madax madaxweyneha hadda jira ka horreeyay iyo madaxweyneha hadda jooga dhammaantood waxay ay ka shaqaynayaan sidii dowladnimada soomaaliyeed loo soo celi lahaa waxaa la qarameynayaa oo laga shaqaynayaa ciidamadii baa la awooreysiinayaa aadaan ugu mahad celinay madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan xukuumadda maanta shaqaynaysa intaba waktiga ay gelinayaan sidii soomaalinimadii iyo awooddii ciidanka loo soo celi lahaa dalkana looga saari lahaa awoodaha soo galay xilliyadii kala guurka marka waxyaabaha colaada soo celcelinayo oo ummadda soomaaliyeed inay infiraar ku dhaca oo kala tagaan ka shaqaynaya waa dad rabo waa dad noloshooda ku jirto khilaafka iyo infiraarka ummadda haddii ummadda midowdo oy oy walaaloobaan oy nabad noqdaanna kuma dhex jiri karaan way dhamaa way dhamaanaysaa noloshiisa waxay noqonayaan sidii sidii malaay biyaha laga soo bixiyo oo kale noqonayaan haddii dadku midoobaan marka ninkii noloshiisa ku jirto khilaafka ummadda iyo ummadda kala tagooda waa inu wuu ka shaqaynayaa waa waa wax iska cad waayo marka dadkuna waxay yihiin beeluhu ayagaa noo sheegaya waxay leeyihin hebel ninkii maalindhaweed ninka dilay oo saas yeelay waa nin ururkaas la shaqeeyo waa nin maaragtay nimankaas ku xiran wa dadkii baa kuwa cadaynayo marka waxaan rajaynaynaa insha allah in waxaas aan muujinay oo muujinta aan muujinaynana mid aan iska sheegayna aysan ahayna ay tahay mid xog rasmi ah aan ku hayno mid caqli ku salaysan mid maaragtay khibrad aan uleenahay ku salaysan waxaan rajaynaynaa in maaragtay la wada garto oo dadku dhinac uga soo wada jeestaan oo loo midoobo oo muxuu ahaa lala shaqeeyo dadka maaragtay ciribtirkooda ka shaqeynayo in lala shaqeeyo ciidamada qaranka soomaaliyeed lala shaqeeyo ciidamada soomaaliyeed dhammaantood meel kastay joogaan kuwa dowlad goboleedyada ee kasoo horjeeda xoogankaas inay dalka ka sifeeyaan in lala shaqeeyo waxaana la arki doonaa maalinkii la iska saaro kuwan dhabarqabayaasha ah ee fidnada ka shaqeynaa ummadda soomaaliyeed oo midowdo oo walaala noqoto oo dagaalkii qabiilka oo joogsado la yidhahdo goormaan dagaal qabiil oo dhacaa u dambeysa iyadoo la isweydiina wa wa waa la arki doonaa laakiin waa markii la iska sifeeyo al-shabaab waa markii laga saaro dalka oo dadku ay noqdaan dad muwaadiniin soomaaliyeed oo xaqlayaal ah ayagu waxay rabaan inay dadka dadka aqoonta la laayaan waxay rabaan odayaasha inay dilaan waxay rabaan mas-uuliyiinta inay dilaan waxay rabaan in dheergabadka iyo dadka wax fahmayay madaxda inay dadka ka baabiiyaan si dad juhalo ah oon waxba fahmaynin oo iyo ilmo iyo naago aan waxba garanaynin ay isugu soo haraan markaas ay waxay rabaan ka samaysaan ay diinkooda bedelaan oo ay ninka la yidhahdo u keenaan dadkii soo dirsada ayaga ay meesha keenaan ay dhahaan ninka la yidhahdo waa kuwaana dadkii nin marigooda faaruqa waa kanaal wax wax u sheega male dowladnimo ma yaqaanaan calan soomaaliyeed ma yaqaanaan dhaqan iyo hidayo waxay leeyihiin ma yaqaanaan dalkoodu wuxuu yahay ma yaqaanaan waa kuwan ha lagu shubto fikradii ha lagu shubto waa kana mimary faaruqa dadkii waxay rabaan inay soo reeban dadan waxba garanaynin dadka wax yaqaan oo diinta yaqaan oo maaragtay dalka soomaaliyeed yaqaan inay meesha ka saaraanay rabaan marka afkaartoodaas waxaan rajaynaynaa in laga hortago waxaan rajaynaynaa in dadka soomaaliyeed nolol waxaa ugu noloshooda waxay ku jirtaa inay iska saaraan kuwaas in maaragta kuwaas iska saaritaankooda loo midoogaan rajayneynaa annagana insha allah waxaan dadka u midayneynaa waxay tahay inaan u adeegsano inay iska saaraan kuwaas waayo in maaragtay aan aan ay noloshooda walaasinimadooda inta aqoonsadaan xoolaha kala iska dhex raadsadaan isla isla degaan isla noolaadaan dadka kala qaataan biyaha kala qaataan daadka kala qaataan meeshii roobka daa isula guuraan baan rabnaa wada noolaashahooda ayaana annaga nolosheena ku jirtaa halka kuwa maaragtay argagixisada ah noloshooda way ku jirto dadka kala tagooda marka waa mahadsantahay